raxmaan raxiim saaka waxaan iskugu yeelay war-saxaafadeedkan isagoo qoraal ayaan idiin akrinaya bismi illahi raxmaan raxiim war-saxaafadeed uu soo saaray mudane senatar cabdi xasan cawaale qeybdiid oo ka soo maanta oo ay taariikhda bishaas saddexdii bishii labaad laba kun iyo siddeed iyo tobanka anigoo ah senatar cabdi xasan cawaale qeybdiid ahna xubin ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ahna guddoomiyaha guddiga dib u eegidda iyo la socodka dastuurka labada aqal waxaan halkan ku wargelinayaa baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo shacbiga soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba in soddonkii bishii disembar laba kun iyo toddobiyo laba kun iyo toddobiyo toban markay saacaddu ahay kowdii duhurnimo ay in ay si sharci darro ah iyo xadgudub xadgudub ah ay u soo weerareen gurigayga ciidamo laga soo amray dugsiga tababarka jenaraal gordon oo ay maamusho dowladda imaaraadka kuna yaalla degmada hodan iyagoo kaashanaya ciidankaasi ciidanka nabad sugidda qaranka nisa ee gobolka baraandir dhacdadaas foosha xun xanuunka bad xanuunka badnayd oo ay ujeeddadeedu ahayd in laygu khaarajiyo naftaydana laygu dilo laakiin ilaahay amarkiis aan uga badbaaday hase yeeshee waxay igu reebtay murugo murugo xoog leh iyo argagi argagixin loo geystay qoyskayga iyo carruurtayda waxaana dhaawac culus ka soo gaaray weerarkaas sarkaal ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed oo ka mid ah ilaaladayda laguna magacaabo xidigle siciid xuseen xirsi ilaa haddana isbitaal ku jira marka aan soo gaaray gurigaas saacad kadib dhacdadaas waxaan la kulmay shacab caraysan ama ka kacdoonsan weerarkii gurigayga weerarki weerarka guracan ee gurigayga lagu soo qaaday anigoo ah oday soomaaliyeed kaashanaya waayo aragnimadayda dhowrayana xasiloonida iyo deganaanta dowladnimo haykelka siyaasadeed iyo midka xileed ee aan u hayo qaranka intaba waxaan go'aansaday in aan ka hortago qalalaasahaas saamaynta weyn ku yeelan karay bulshada magaalada muqdisho isla markaasna fursad aan u siiyo madaxda qaranka iyo hay-adaha dowladeed ee ay qusayso baarista iyo go-aanka gaaridda cidda ka dambaysay weerarka laygu soo qaaday sidaas daraaddeed waxaan marka hore ugu mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare ra-iisul wasaaraha mudane xasan cali khayre oo si deg deg ah uga muujiyey dareen falkaas dembiyeedkaas uga muujiyey igana soo tacsiyeeyey una magacaabay guddi baara weerarkaas laguna soo qaaday aqalkayga waxaase nasiib darro ah in soddon iyo saddex maalmood kadib aysan ka soo bixin wax tallaabo sharci ah oo laga qaaday weerarkaas weerarkaas saraakiishii imaaraadka saraakiishii mukhaadaraadka imaaraadka oo oo fulinayey imaaraadka oo oo fulinayey gurigayga weerarka lagu qaaday iyagoo adeegsanayey ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo ay tababareen gacantana ku hayaan isla markaasna kaashanayeen ciidanka nisa ee gobolka baraandir haddaba maadaama lagu xadgudbay karaamadaydii iyo xasaanadaydii dastuuriga ahayd welina aan dareensanahay in ay jiri karto khatar igu wajahan naftayda iyo qoyskaygaba qof kasta oo madax qaran madaxda qaranka ay ku qof kasta oo madaxda qarankana ay ku imaan karto ee dowladda federaalka ka mid ah xil kasta oo oo dowladda federaalka ah dowladda federaalkana xil ka saaran yahay dhowrista amniga iyo xasiloonida dhammaan shacbiga iyo muwaadiniinta soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa xubnaha baarlamaanka federaalka oo ka kooban labada aqal aqalka sare iyo golaha shacabka iyo guddoonkooda in ay guddi u inay guddi u saaraan golayaasha si ay u soo hordhigaan arrintan horseedi karta khatar ku waajahan jiritaanka qarannimada soomaaliyeed maadaama ay caddahay in ay jirto faragelin qaawan ee shisheeye ee keeni karta burbur iyo xasilooni darre qaranka ku keeni karta wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu